xildhibaano baarlamaanka federaalka aqalka sare ee soomaaliya annagoo ah laba xildhibaan axmed nadiir oo aniga ah iyo xildhibaan bulsho iyo xildhibaan golaha shacabka oo la yidhaahdo sheekh shaacir ayaa waxaa booqasho ku tagnay gobolka gado khaasatan degmada luuq booqashada waxaan ku tagnayna si aada ahaa naloogu soo dhaweeyey degmada maamulkii degmada si qurux badan buu noogu soo dhaweeyey meeshii noogu talagalayna waana la dejiyey ay ugu talagaleen inay la dejiyaan sidaas darteed jawi fiican oo magaalada aan ugu imaanayna waan la waan kala kulanay
maxaad u tagteen
waxaan u tagnay inaan u kuurgalno deegaankan maadaama aan ahayn dadkii senatiradii matelayay deegaankan ee deegaan doorashadooda ay ahayd deegaanka jubbaland dadkaani sida waxa ay qabaan oo dhaba inaan ogaano maadaama senataradii ugu horreeyey ee yimaada aan nahay gobolka gado khaasatan degmada luuq si aan u helno xogta dhabtaa ee ka jirta waxaana rajaynaynaa degmadan keliya ama ahee degmooyin kale oo fara badan oo ka tirsan jubbaland inaan tagi doono haddii ilaa idhaado ilaa iminka luuq maxaad kala kulanteen
waxaan kala kulanay soo dhaweyn aada u fiican magaalada jawigeed markaan fiiriso magaalada nabadda ka jirta adiga oo aan wadan staff ama waardiya adoon wadanin baa waxay kuu suurtageli kartaa inaad magaalada sidaad rabtaad u dhex marto jawi aada u fiican baan kala kulanay inkastoo weli ay noo dhiman tahay inaan si hoose aan ula kulanno maamuladii iyo iyo maxaan ku yidhahdaa bulshadii aan la kulanno wayna noo dhiman tahay taas insha allahu haddii la yidhahdo inaan bulshada la kulanno odayaasha dhaqanka la kulanno maamulka degmada la kulanno oo si hoose aan xog hoose u kala qaadano culimmadii aan la kulanno ururadii bulshada aan la kulanno intaasoo dhan way noo dhiman tahay si aan u helno xogta dhabta ah dowladnimada soomaaliya inay soo gaarsiisan tahay halkan way ka muuqataa saameyn fiican bayna ku leedahay waxaana ammaanka si toosa ah u sugaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed khaasatan ciidamada jubbaland ayaguna waxa weeye waa ciidamo si toosa u maamula magaalada ammaankeeda hoosena u maamula marka waxaad u markaad sii fiiriso magaalada way degan tahay waa magaalo qabow kuleylana aan weli gelin saa darteed aada iyo aad baad ugu farxaysaa magaalada markaad aragto laakiin wixii hoose iyo wada waraysi hoose iyo xog hoose ah way noo dhiman tahay way xildhibaan deegaan laga soo doortay waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah inuu xafiis ku leeyahay meeshii laga soo doortay uu dadka noloshooda uu la socdo cabashadooda uu wax ka qabto marka luuq oo kaleetaad tagteen xafiisya ma ku leedihin xildhibaanadiinan tegay adiga si gaar ah iyo xildhibaanadii kula socday
waa waa waa sax waaye qorshaha way noogu jirtaa inaan ku lahaano qorshe markii horeba way ahayd qorshaha in xafiisyo aan ku yeelano degmooyinka deegaan doorashada in ku yeelano dhammaan degmooyinka laakiin iminka waxay noqotay waa sanadkii ugu horreeyey ama fasaxii labaad marka aan samaynay ee ugu horreeyey inaan u kuurgalno sida xafiisyadaas aan u samayn lahayn sida aan maaragtay ugu ugu howlgeli lahayn si toosa warbixinada hoose ee deegaanadana aan u ogaan lahayn waa midda hadda aan ku nimid boqoshada aan ugu nimid waaye inay soo gaarsiisan tahay waxaan rabnaa dowladnimadii inay soo gaarsiisan tahay federaalka soomaaliya waxaan kaloo rabnaa inay gaarsiisan tahay deegaankii maamulkii maamuladii maamulkii jubbaland waay ugu dambeyn markaa laga tago maadaama hadda hal sano aada jirtaan ilaa iminkana un qorshe aada wadiin oo xafiisya aadan furanina maxaad rasmi oo aad sheegi kartaan si dadkii aad matasheen aada wax ugu qabataan xafiisyadaas inaad furanaysaan afka un bay ku ekaan doontaa senator
ma ku ekaanayso waxaan waa ogtahay isku la yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan inaan deegaanadii magaalada uga muuqan doonto hadda ka dambeeya hadda yani waftigan waftiyo kaletaa imaan doona haddii la yidhaahdo laakiin insha allahu waxaan rajaynaynaa hadda iyo wixii ka dambeeya in wada shaqayn dhaba aan la yeelan doono meelihii nalaga soo doortay ee deegaan doorashada ahayd iyo degmooyinkii dhammaan inay aan noqon doono dad wada shaqeeyo oo xogta isdaafsada xafiisyadana ka wada furta ayaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo sanadkan sanadka xiga waxaan ogaan doontaa iyada oo si fiican ay iskugu xiran yihiin xildhibaanadii ka yimid maamulkan ka yimid iyo deegaanadoodii iyagoo isku xiran oo warkana si fiican u kala qaatana insha allah sanadka dambe la xili doona yaa la idmo waayahay ugu dambeyn senator sanadihii lasoo dhaafay abaaraa deegaanka ka jiray wax hadda aad geyseen maadaama xildhibaana labada gola oo halkaa taga aad tihiin ma jiraan oo ugu yaraan dadkii dhibaatooyinkii horey u gaareen ee hadda soo kabanaya aad ku caawinaysaan
waa sax waaye horta annaga wixii horta inaan u kuurgalno oo baahidoodii iyo dhibaatada meeshay ka jirta inaan ogaana ayaa ka horeysa waxaan rabnaa haddii la yidhaha bulshada inaan dhexgalno waxaa jirtay bulsho kasoo noqotay yani qaxootiyeeda dhadhaab kasoo noqday baa jira waan ognahay abaaro adag bay soo mareen inkastoo hadda abaarihii ay dadku aan jeclahay in abaarihii ay xoogaa dadku ka fiican yihiin oo hadda ay dadku ka niyad fiican yihiin laakiin waxaasoo dhan waan u kurgeli doonaa haddii la yidhahdo baahidooda iyo waxoo dhanna waan u kurgeli doonaa haddii la yidhahdo sidii wax looga qaban lahaana falankeeda waan ku jirnaa haddii alla